الحمد لله الشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه أحمده سبحانه وأشكره على ما من به علينا من النعم العظيمة التي منها نعمة الصحة والعافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس alsixatu walfaraaq walaalayaal mowduuca aynu isku baraarujinaynaa fii hadihi alkhudba biidni illaahi tacaala wuxuu noqon doonaa alsixatu nicmatun cadiima wa fursatun ghaaliya caafimaadku waa nicmo aad iyo aada u weyn iyo fursad qiimo badan caafimaadku walaalayaal inuu nicmo yahay waa arrin dhammaanteen aynu wada dareemi karayno waa arrin diinta islaamkuna inoo sheegtay xadiidka bukhaari uu wariyey wuxuu rasuulku tilmaamayaa sala allahu calayhi wasalam inay jiraan laba nicmo oo waaweyn oo dad badani ay ku dhacan yihiin ama ay ku degan yihiinba labadaa nicmo waa asixatu waalfaraaq waa caafimaadka caafimaad qabka iyo gacan bannaanaanta iyo faraaqada maqbuunka waxaa la yidhaha bay ahlulcilmigu yidhaahdeen qofka wixii uu iibinaayey lala gaadho aynu nidhaahna indhaha la taabtay ama waa lala gaadhay ama waa la dhacay iyo waxyaabaha la midka ah waana qofka alaabtii uu soo iibsanayey laga siiyo lacagtay taagnayd mid ka badan ama alaabtii uu iibinayey laga siisto lacagtay taagnayd ee ay jaraysay mid ka yar maqbuunka kaasaa la yidhaahdaa xadiidkanna markaa tashbiih baa ku sugan xeel dheer qofkii mukallafka ahaa ee ilaahay jalla wacalaa uu waxna faray waxna u diiday waxaa laga soo qaaday oo uu ka dhigan yahay taajirkaa ganacsanaya taajirkaasi haddii alaabtii qiimihii ay taagnayd uu siiyo oo qiimihii ka marto waxaynu dareemaynaa inuu ribxi iyo faa'iide helayo isla markaana uu ganacsigiisu mudakarayo uu horumarayo haddii laakiin alaabtii qiimihii ay taagnayd uu ku waayo oo ay jabto o ay hoos u dhacdo waxaynu garanaynaa faa'iidadayo inuu khasaarayo walaalayaal qofka mukallafkaa waxa raasulmaal u ah caafimaadka ilaahay jalla wacalaa uu siiyey iyo faraaqad iyo gacan bannaanaanta qofkii si fiican u adeegsadee ka faa'iidaystaa wuu liibaanayaa adduun iyo aakhiraba qofkii iska dayacaana ee aan ka faa'iidaysanina wuu khasaarayaa waxaa kaloo rasuulkeenna laga wariyey calayhi asalaatu wasalaam inuu sheegay nicmooyin dhowra oo caafimaadku ka mid yahay qofka haya ee subixii la soo toosaa adduunyadaba inaanay waxba ka maqnayn man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadih cindahu quutu yowmihi wa laylatih fakaannamaa xiizat lahu ddunyaa bixadaafiiriha qofka waa beriista isagoo amni iyo baqla-aan haysta waa nicmada weyn ee ammaanka jidhkiisana u caafimaad qaba habeenkii iyo maalintaa wixii uu cuni lahaana haysta cashaawaqadihiisii kaa waxaad mooddaa adduunyadii oo dhan in gacanta loo geliyo waxba aanay ka maqnayn idan walaalayaal caafimaadku waa nicmada aadka iyo aadka u weyn caafimaadku waa kaynu ilaahay jalla wacalaa ku caabudayno waa kaynu wax ku baranayno waa kaynu jamaca iyo jamaacaadkaa ku imanayno waa kaynu ku shaqaysanayno howlaheenna iyo danaheenna faraha badan aynu ku gudanayno waa ka xataa waxaynu cabbayno iyo waxa aynu cunayno aynu ku qaadanayno oo qof bilaa caafimaadi had iyo jeer waxba ma qaato waxaa haddaba laynooga baahan yahay ayuha almuslimuuna cibaad allah caafimaadka markaynu haysanno saddex arrin baa aynala gudboon arrinka koowaad waa nicmo weyn caafimaadku leh ilaahay subxaanah allihiina siiyey inaynu uga mahadnaqno shukri bay u baahan tahay ilaahay in looga mahadnaqay u baahan tahay xadiidkii muslim ku wariyey xadiidi suhayb ibnu sinaan aruumi radia allahu canhu ardaah wuxuu rasuulku tilmaamayey sala allahu calayhi wasalam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu saraau shakara fakaana khayran lah wa in asaabathu daraau sabra fakaana khayran lah qofka mu'minka arrinkiisu la yaab buu leeyahay waayo xaalkiisa arrinkiisa oo dhami waa u khayr iyo wanaag waayo qofku marna wuu ladan yahay marna wuu dhiban yahay addoonka mu'minkaahi markuu ladan yahay waajibkii la gudboonaay oo mahadnaqa ilaahay inuu u shukri naqa ahaaday ayuu la imanayaa marka dhibaatadu ay timaadana waajibkii la gudboonaay oo sabirkaabuu la imanaya sidaa awgeed nicmadaa ilaahay inaynu uga mahadnaqnaa waa qodobka koowaad qodobka labaad ee nagala gudboonina caafimaad qabku waa fursad qaaliya waa inaynu ka faa'iidaysanno oo aynaan caafimaadkeenna dayicin oo waxaan adduun iyo aakhiraba midnaba nafciyo wax tarin oo lahayn aynaan ku dayicin waxaa ka soo arooray sida bukhaari wariyey cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma inuu odhan jiray wakhud min sixatika limaradik waxaad ka sahay qaadataa wakhtiga caafimaadkaaga markaad caafimaadka qabto sahay qaado oo dadaal waxaanad sahay qaadataa maradkaaga iyo xanuunkaaga caafimaadka weligaa haysan maysid maruun baa lagaa siibi doonaa inta haddaba aanu xanuunku iman ka sahay qaado waa fursad haaliyahe ka faa'iidayso tacaynkaasi ayaynala gudboon ilaahayna walaalayaal raxmaddiisa waxaa ka mid ah iyo karamkiisa iyo deeqsinimadiisa addoonkii markuu caafimaadka qabay dadaalayay haddii uu xanuunsado camalkii caafimaad qabkiisa uu ku joogtayn jiray wuu u soconayaa tusaale ahaan jamaca ayuu salaadaha ku ilaalin jiray shanta ah jamacana khayr weyn iyo fadli weyn baa lagu helaa wuu xanuunsaday oo xanuun baa ka reebay oo guriga jiifiya ama dhakhtarka ajarkii jamaacadu u soconaya laga jari maayo waayo markuu caafimaadka qabay ayuu ilaalin jiray sidaasoo kale haddii uu safrana ajarkii iyo abaalkii wuu u soconayaa waayo markuu negiyaa ayuu ilaalin jiray fqad akhraja alimaamu albukhaariyu fii saxiixihi min xadiidi abi muusa alashcariy radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ida saafara alcabdu aw marid kutiba lahu midlu maa kaana yacmalu muqiiman saxiixa addoonku haddii uu safro ama uu xanuunsado waxaa loo qorayaa ajarkii camalkii uu qaban jiray markii uu caafimaadka qabay isla markaana uu nagaa ee aanu safarka ku jirin taasina walaalayaal waa raxmad weyn waa deeqsinimo weyn oo ka ahaatay min allahi subxaanah waana faa'iido u soo hoyanaysa qofka caafimaadkiisa ka faa'iidaystaa haddii uu xanuunsado xanuun ku yimaado walaalayaal haddii qofku xanuunkaasi caafimaadkaasi uu waayo oo uu meesha ka baxo waxa iyadana la gudboon arrimo kale intaynaan taa gelin waxaa saddexoo loo baahan yahay qofku inuu ilaashado caafimaadka caafimaadka waa inaynu ilaashanno waxyaabaha la gudboon bay ka mid tahay qofku inuu caafimaadkiisa ilaashado caafimaadkana siyaabo fara badan ayaa waxa weeye lagu ilaaliyaa qawaacidda shareecaduna way inoo sheegtay waxyaabo fara badan oo cilmiga tibbiga iyo tajribada lagu ogaadayna way jiraan waddooyinka caafimaadka lagu ilaaliyaana way fara badan yihiin waanay kala duwan yihiin qofku waa inuu ku dadaalo bal sidii caafimaadkiisa uu ilaashan lahaa maanta xanuun baa taagan iyo sadho waa ogtihiin haddaynu isaga ku tusaalayno dhakhaatiirtu waxay sheegaan waxyaabo fara badan oo laysku ilaalin karo ilaahay baa jalla wacalaa wax ilaaliye talooyinkaasi in lagu dadaalaana waa muhiim waayo marka aynu xanuunsannaba waynaga dhakhaatiirta u tagnaa ee ayna baadhaan ee waxyaabaha inagu taliyaana inagula taliyaanna qaadanna dawooyinka iyo sharoobooyinka inoo soo qoraanna waynaga cunna waa sidii oo kaleo waxyaabaha ay inoo sheegaan dhakhaatiirta lagu kalsoon yahay waa in la fuliyo weeyaan walaalayaal haddii qofku nicmadaasi uu waayo oo caafimaadkii waxa weeye cudur loogu bedelo uu xanuunsado iyadana waxa la gudboon dhowr arrin oo muhiim ah marka koowaad waxa la gudboon inuu ogaado inuu yahay waxa weeye xanuunkani qadar ilaahay jalla wacala inna kula shayin khalaqnaahu biqadar ilaahay wax kastoo uu sharci gareeyey iyo wax kastoo uu qadarayna xikmad buu ka leeyahay marka waa inaad qadarka ilaahay rumayso iyo qadihiisa oo aada ogaato xanuunkan ilaahay baa kuu qadaray wixii ilaahay kuu qadarayna marnaba ku seegi maayo maa asaabaka lam yakun liyukhطi'ak wamaa akhta'aka lam yakun liyusiibak wax allo wixii kugu dhacay muu ahaanin mid ku gees maraya wixii ku gees maray aan ku asiibinina muu ahaanin marka hore oo mid kugu dhacaya waayo koonkani wuxuu ku socdaa maamulka ilaahay jalla wacalaa iyo qadarkiisa iyo qoraalkiisa iyo rabbi subxaanahu qorshihiisa ayuu ku socdaa laba isma weydaaranayaan waxna iskhilaafi maayaan tadbiirka rabbi iyo tasarufkiisa iyo maamulkiisa ayuu ku socdaa taa qofka muslimkaahi waa inuu ogaado arrintaasina waxay ka mid tahay iimaanka iyo waxyaabaha waaweyn ee aynu kaga duwannahay kuwa aan diintan islaamka aaminsanayn waayo iyaga marka mashaakilku ay ku yimaadaan waynu ognahay warwarka iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha markaa la soo dasra laakiin qofka muuminkaahi qadarkii ilaahay buu rumaynaya marka labaadna waxa saaran qadarkaa ilaahay subxaanah inuu ku sabro oo u ku adkaysto qadarka ilaahay maqaadiirtaa dhacaysee kala duwan ee qofka dabiicadiisa iyo waxa uu ka helaya aan laa- laa'iqa u ahayn ama mulaa'imka aan u ahaynna qofku inuu ku sabraa waajib bay ku tahay ilaahay baa yidhi subxaanah ma asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min biاllahi yahdi qalbah wallahu bikulli shayin caliim allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa musiibo alla musiibo kasta oo timaada oo dhulka ku dhacda ama dadka iyo nafaha ilaahay baa jalla wacalaa qoray oo qadaray idanka ilaahay bay ku dhacday idankiisa kowniga ah ee qadariga ah qofka haddaba musiibadu markay timaaddo waa la kala baxaa oo waa la qaybsamaa qofka ilaahay rumeeya ee qadarkiisa rumeeya ee qadarka ilaahay ku sabra kaa ilaahay qalbigiisa u hanuuninaya cibaadaadka iyo sabirka iyo waxyaabo fara badan oo wanaagsan baa ilaahay jalla wacalaa ku hanuuninaya wuxuu ku fasiraayey axadu taabiciin oo la odhan jiray calqama ibnu qays huwa arajulu tusiibuhu lmusiiba fayaclamu annaha min cindi illaah fayardaa wa yusallim waa qofka musiibadu ku dhacaysa kaa ilaahay aayadda ku sheegaya dabadeeta ogaanaya musiibadan inuu ilaahay u qadaray oo u qoray dabadeeta raalli ku noqonayo oo u hoggaansamayo oo isdhiibaya walaalayaal sabirkaasina waa mid muhiim ah waa waajib sabirku inuu qofku sabirkaba ee sii dhaafo uu raalli ku noqdaana waa martabad sunno ah laakiin ka sii khayr badan markaasi ayaa waxa weeyaan qofku faa'iido badan iyo khayr weyn uu ka helayaa waana in la ogaado marka horeba nicmada caafimaadka ilaahay baa jalla wacalaa ku siiyey ilaahay wuu kaa qaadi karaa intuu kaa qaaday dabadeedna ilaahay jalla wacalaa wuu kuu soo celin karaa waa in markaas sidaa loo dadaalo oo la sabro xadiidkii hore suhaybna waxaynu ku soo maray wain asaabathu daraa'u sabra fakaana khayran lah inuu sabro ayaa qofka mu'minkaa khayr u noqonaysa ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون waxaa kale oo saaran qofka muslimkaahi inuu ogaado xanuunkan qudhiisa haddii uu ku sabro oo uu ku raali noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ajar iyo abaalla ku siinayo dunuubtana ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga daadinayo oo dembi dhaaf ilaahay uga dhigayo ha xadiidka anas ku soo aroortay ee tirmidigu warinayo ina cidama aljazaa'i maca cidami albalaa wa ina allaha idaa axaba qowman ibtalaahum faman radya falahu aridaa waman sakhita falahu sukhta qofka ee ajarka la siinayo weynidiisu waxay markaa la mac tahay dhibaatada ku dhacaysa weynideeda yacni mar kasta oo dhibaato iyo musiibo weyni qofka ku dhacda ajarkiisu weynaanaya ilaahayna cid markuu jeclaado wuu imtixaanaa adduunyadu ku imtixaanaa xanuunkiiyo maradkan aynu sheegaynaana shaki ma laha imtixaanada waaweyn inuu ka mid yahay qofka haddaba qadarka ilaahay iyo imtixaankiisaasi ku raalli noqda falahu rida raalli ahaansha alluu leeyahy qofka laakiin ka cadhooda ee qaadan waaya ee waxa weeyaan markaa idhaha maxay waxani kugu dhacayaan kaasi isaguna cadho alluu leeyahay ciyaadan billaah marka qofka mu'minka ahi dariiqadiisu walaalayaal waa taa weeye xadiidka kale abi hurayra wa abi saciidin radia allahu canhuma ee bukhaari iyo muslimba ay wariyeen wuxuu rasuulku leeyahi sala allahu calayhi wasalama maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa adan walaa gamin xata shawkatu yushaakuha ilaa kafara allahu biha min khataayaah qofka muslimka ah wax kasta oo ku dhaca oo dhib ah ha noqoto daaluu daalay ama xanuunuu xanuunsaday ama hami iyo markaa xusni iyo tiiraanyo iyo murugo la soo daristay ama dhibaato kaloo ku dhacday turunturro uu turunturooday gaadhi jugeeyey qodax ama musbaar iyo wax la midoo muday ama wax xagtay dhibaato un kasta oo qofka muslimkaa ku dhacdo oo taabata ilaahay jalla wacalaa khati'aadkiisa iyo dembiyadiisa ayuu kaga dhaafayaa oo uu kaga tirtiraya sidaa awgeed arrimaha caynkaasi ah iyo xaqaa'iqaasi waa inay qalbigeenna ku duxaan baaraka allaahu fiikum si gaarana wuxuu rasuulku u sii sheegayey sala allahu calayhi wasalama xumadda oo xumaddu inay dadka waxa weeye ka daadisa dunuubta ayuu tilmaamayey oo gabadhii la odhan jiray ummu saa'ib ama ummulmusayib markuu u soo galay rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyada oo jaraynaysa oo rafanaysoo firig firig leh wuxuu ku yidhi maa laki ya umma saa'ibi aw umma almusayibi tusafzifiin maxaa kugu dhacay ee ku helay qof dumar oo markaa xumadaysan bay ahayd oo kurbanaysa qaalat ilxummaa laa baaraka allahu fiiha xumad baay haysay tidhi alla ma barakeeyaan xumad baay haysa markaasuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayhi wasalama laa tasubi alxummaa fainaha tudhibu khaطaaya bani aadama kama yudhibu lkiiru khabah alxadiid rawaahu muslimu min xadiidi jaabirin ha habaarin xumadda ha habaarin ha allama barakeeyaan ha ku odhan waayo haba xanuun kululaato oo qofka waxa weeye shidiya dhibaataha ku keento laakiin dhinac kale dunuubta iyo qofka ka daadinaysa sida buufimadan tumaalladu ay isticmaalaan ay birta qashinkeeda meesha uga saarto ayaa xumaduna qashinka iyo dhibaatada dunuubta ay meesha uga saaraysa marka halkaana walaalayaal bushaaro weyn ayaa ugu sugan qofkii xanuunsada isku soo duuduubo waxaa loo baahan yahay qofku inuu dariiqadaa maro isla markaana waxaynu ugu dambaysiinaynaa in la isdaweeyaana waa mid bannaan waxaana la isku daweyn karaa dawada macnawiga ah qur-aanka kariimka in la ysku akhriyo ducooyinkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama la ysku tufo ilaahay shifaa iyo bogsinyo la weydiisto iyo dawooyinka kale dhakhaatiirta iyo dhinacaasi ka timaada labadaba dhimala waa la ysku daweyn karaa mar walbana ilaahay baa la tala saaranaya sida ilaahay jalla wacalaa caafimaadka markii horeba uu kuu siiyey ayuu haddii xanuun uu kugu sallidana uu kuugu soo celin karaa hadduu qofku xanuunsado qaarna dee waabay kaga socotaa oo caafimaad dambaba uma soo noqdo qaarna ilaahay jalla wacalaa mar kale ayuu caafimaadkii iyo sixadii dib ugu soo celiyaa sidaa awgeed baa dad badan oo marka hore aynu kaba quusanno oo aynu isnacnaa la ilaah way soconayaan ayaa ka kaca oo dib u caafimaada qaar badan oo qafqafleh oo aynu isleennahay beryaha kama dhowana si fudud bay waxa weeye naftu uga baxdaa sidaa awgeed ee dawooyinkana waa in waxa weeye lagu dadaalo kuwaasi sharciga ah iyo kuwa kale tajriibiga ah ee qadariga ah labadaba walaalayaal waxaa maanta jira oo ogtihiin sadrho iyo xanuun baa jira inkastoo ilaahay jalla wacalaa mahadii weli innagu aynu ladannahay haddana xanuunkaasi wuu iska jiraa markaa sidii markaa laysu ilaalin karo ilaahay baa wax ilaaliye ah asbaabta waa inaynu qaadanno oo in asbaabtaa laynoo tilmaamaya la qaato wax dhibaataa ay kuma jirto tala saarashada ilaahay iyo qadarkiisana ka hor iman mayso ee asbaabta in la qaataa qadarka ilaahay bay ka mid tahay arrintaa waa inay dadka muslimiinta ahi ogaadaan ilaahay baynu weydiisanaynaa xanuunnada iyo dhibaatooyinka inuu inaga rafciyo ilaahay baynu weydiisanaynaa caafimaadka iyo sixada inuu inoogu wado ilaahay baynu weydiisanaynaa wixii dhible inuu waxa weeye inaga badbaadiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa roobka inuu inoo shubo allahuma agihnaa gayثa mugiiثa haniiئa mariiئa allahuma agihnaa gayثa mugiiثa haniiئa mariiئa allahuma inaka kunta gafaara faarsil الsamaaءa عalayna midraara faarsil الsamaaءa عalayna midraara waxaan ku gebagabaynayaa shakiga iyo khalkhalkana layska ilaaliyo oo tawakulka iyo qadarka rumayntiisa aynu quweyno waxba khalkhalka qofkii ku soo agmara ama kugu soo dhowaadaba karoonihii baad ka qaadaysaa waxba hays odhan wixii ilaahay kuugu talagala ayuunbaa ku helaya sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa saxbi